asalaamu calaykum haruun macruuf waa mahadsantahay walaal su-aashaada waarun waa la dhihi karaa inay ciidanka kala jabeen iyadoo la eegayo khalaasyax ka dhacay magaalada muqdisho sidaa og tahay ciidanka mar kasta wuxuu ku shaqeeyaa kala dambeyn wuxuu ku shaqeeyaa awaamiirta taliyayaasha laakiin sida xalay noo cadaatay taasi ma ahayn wixii dhacay tanna waxay caqabad ku tahay wixii laga soo shaqeynaya sandihii lasoo dhaafay dhinaca dib u habeynta ciidamada qaranka
waaya waxaba yaraatee ay samayn kareen ma jirtaa tabiyaasha ciidanka oo lagu ilaalin lahaa midnimada ciidanka
sidaa og tahay dib u dhiska ciidanka xooga dalka marxalado badan ayuu soo maray markastana waxaa muhiim ah inay ciidanka ka madax banaanaadaan siyaasadda sida ku qeexan dastuurkeena qodobka boqol iyo labaatan toddobaad marxaladda cakiran ee siyaasadda ayaan isleeyahay ayaa keentay in ay ciidanka kala saftaan
waa gartay haddii xaaladan cakiran sii socoto maxaa uga iman kara ciidanka runa waa su-aal aada u muhiim ah waxaan isleeyahay haddii ay xaaladan cakiran ay sii socoto culeys weyn ayaa ku imaanayo ciidamada qaranka khaasatan inay si xoog leh usii kala jajabaan hadhoodina ay dhib noqon doonto sidii haddana ciidankaas layskugu keeni lahaa markii marxaladda siyaasadda laga gudbo
waayahay su-aasha kalanku weydiinaya waxa weeye dhismihii ciidanka iyo rajadii laga qabay dib u dhiska ciidanka dhaawac intee leeg ayay arrintani ku noqonaysaa
haruuno sanadii lasoo dhaafay horta shaqo aada u muhiima la qabtay oo ah dib u dhiska ciidanka ciidan qaran in la dhiso isku dhafkoodii dib u habeyntoodii diiwaangelintoodii xaquuq raadintoodii in xaquuqdooda la mideeyo shaqo badan ayay xukuumadihii kala dubnaa ay soo geliyeen hadda meesha aan taaganahay iyo wixii dhacay xalay taas niyad jab weyn ayay u keenaysaa khaasatan shacabka soomaaliyeed oo aaminsanaa inay ciidanka mar walbaba ay ka shaqeyn doonaan amniga iyo la dagaalanka argagixisada laakiin xalay waxaa dhacay in ciidankii dhexdoodii iyagii inay isla dagaalamaan taas niyad jab weynay u keenaysaa keliya ma ahan shacabka ciidanka dhexdiisa ciidankan waa ciidan wada tababartay waa ciidan hal taliye wada leh marka culeys weyn ayay keeni doontaa haddaynan hadda marxaladan si dhaqso ah loogu gudbin
ka waran iyada dagaalkii lagula jiray al-shabaab sida ay u saameynayso
xaaruun horta su-aashan aaday muhiim u tahay ciidanka xooga iyo ciidamada qalabka sidaba muhiimadda ugu weyn inay xooga saaraan loo baahan yahay waa la dagaalanka al-shabaab laakiin wixii la arkay ka dhacay magaalada muqdisho inay ciidanka dhexdoodii ay isdagaaleen meeshii la rabay iyagoo midaysan inay la dagaalaan kooxdan argagixisada ah sidaa og tahaybo ciidan badan ayaa kasoo baxay furmaha ciidanka oo jiida hore taasoo culeys ku noqonayso dadka deegaankaas degan markastoo howlgala la qorsheeyo badanaa shacabka culeys ayay dareemaan markay ciidamada ay tagaan deegaanadaas because markasta waxay su-aalihii kusoo celiyaan waxaweyaan ciidanka ma ku raagayaan oo markay goobtaas ka baxaanna markay qabsadaan argagixisadana shacabka aad ayaa loogu dhibaateeyaa marka in la hanado quluubta shacabka waqti badanay qaadataa taasoo mararka qaarkood culeys ku keento ciidanka markay aag qabsadaan mise shacabka inuu ka guuro uuna kusoo noqonin deegaanadaaseeto wixii laga shaqeynaya marka sanadihii lasoo dhaafay hadda haddee ciidankii kasoo baxeen ay hadda noqoto in ay shacabkii dareemaan markasta culeys ayay noqon doontaa inay shacabka kalsoonidoodii inay dib ugu celiyaan ciidanka waxaan aaminsanahay culeyska ugu weyn in la saaro ay u baahan tahay in horta lala dagaalo kooxda al-shabaab laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad mideysan ciidan mideysan iyo in ahmiyadda koowaad laga dhigo la dagaalanka ururkan argagixisada ah sidaa ognahay narrative badan iyo information badan iyo hadda sidaan dareemeyno magaalada hadda kuma sugno keliya ciidanka ciidanka xooga oo hadda kala jabay waxaa olso ku sugan oo markastaba hadda waqtigan ramadaanka culeys badanaa saari jiray al-shabaab laakiin sida hadda muuqato labadan ciidana isdagaalayo mala ogo khataraha ay keensan doonaan cadowga al-shabaab mala oga khataraha hadda keliya ma ahanay sanadahan soo socda bilooyinka soo socdo ay ku yihiin ummadda soomaaliyeed keliya ma ahan deegaankan xamaree dalka dhan